weli walaalow goobihii doorashada ee ka dhacday way dhameeyeen inay tiriyaan laakiin weli waxaa dhiman officially in degmo kasta inay yani approve garayso resultska so weli waxaa noo dhiman dhowr beri inta yani final la final garaynayo doorashada nato laakiin siday hadda u eg tahay countingaha xisbiga aan ka tirsanahay wuxuu ka helay degmadan aan degannahay saddex kursi anigana waxaan u tirtamahay kursiga labaad jegada labaad oo sidaas awgeed waxay u eg tahay inaan noqon doono xildhibaan oo shaqogeli doono octoober wiig ugu horeeyo marka waxaad ka tirsan tahay adiga xisbiga hanti wadaagga ee garabka bidix waxaanad xulafo la tihiin xisbiga shaqaalaha ee ra-iisul wasaaraha cusub ra-iisul wasaaraha aan doonayno waa ra-iisul wasaaraha xisbiga shaqaalaha haddana waxaan ku jirnaa wadahadalkii sidii aan iskula dhisi lahayn yaa dowlad cusub iyo niqaashkii manhajkii aan isku wadanka ku maamuli lahayn waayahay marka waa maxay xiriirka ka dhexeeya xisbiga adiga aad ka tirsan tahay iyo xisbiga hadda wadahadallada aad kula jirtaan saddexda xisbi waa saddex xisbi oo hadda ka hor isla wada shaqeeyeen from two thousand and five kii ilaa two thousand and thirteen kii maamulayeen wadanka nato norway haddeertaaneetan diyaar u ah inaan wada niqaashno manhaj cusub iyo aan wadankii iyo siyaasad cusub aan wadanka ku maamuli doono laakiin weli wax official dowladda nato maana soo bandhigin oo dowladda hadda ilaa shaqada waxay ka deganayaan iyakana octoober dowladda hadda haysato baarlamaanka markii uu isku soo noqdo waxaana rajaynaynaa insha allah in la helo saddex xisbi oo dhinac bidix oo isla wada shaqayn karta labaad inuu wadankan helo siyaasada wadankan inaan wax ka bedelno dhinaca iskaashiga iyo sinaanta dadka iyo sidaan dabeicadda u ilaalin lahayn dowladdii hore waxaa la socday xisbiga horusocod ama f r p dhibaatooyinka aad ku qabteen gaar ahaan soomaaliya haddaad tihiin iyo dadka laga tirada badan yahay maxay tahay walaalow xisbiga sectorun ahaantii waa xisbi dhibaatooyin badan dadka soo galootiga u keenay waa xisbi arrimaha soo galootiga aada u gacansi adag ugu qabtay oo dhibaatooyin badan dad baasbooro lagala noqdo dad maxaa la dhahaa qaxooti ah oo loo diida statiskii inay ahaayeen qaxooti dhibaatooyin badan familo badan oo marba waarid mid laga celiyey dhibaatooyin badan ay dadka soo galootiga ku qabeen iyo siiba muxuu ahaa xisbi aada blogs iyo lacag siinayeen maxaa la dhahaa ururo cunsurinimo ku salaysan oo dadkan muslimiintana naceeb zaa-id u qabaan so waan ku faraxsanahay runtii inaan xisbigaasitona aada uga raaynay oo hadeertaanit iyakana ay xildhibaano badan sidaas ay ku waayeen baarlamaanka waayahay maryan adiga marka hadda iyo xisbigaaga maxaa idiin qorshaysan gaar ahaan marka laga hadlayo dhibaatooyinka aad sheegtay ee dowladdii hore ay inta badan kula dhaqmi jirtay dadka soo galootiga ah
siyaasadda soo galootiga waddankan wax ka bedelno aan gacanta ku dhigno waxaan kaloo doonaynaa inaan ka shaqeyno sinaanta mujtamaca iyo anti racism iyo in bii-ada iyo dabeecaddana aada loo ilaaliyo oo climate changeka adduunka ka dhacayana sidii aan u howlgelin lahayn shaqooyin badan waddankanit waa waddan aada khayraadka uga faa'iidaystay saliidda laakiin haddana waxaa la gaaray waktigii iyo waddankanitan uu mas-uuliyaddiisa qaadi lahaa dhinaca climate changeka iyo dabeecadda isbedeshay waayahay ugu dambeyn dadka soomaalida in badan oo kamid a waxaan filayaa inay ku farxeen natiijada lagu dhawaaqi doono iyo inaad xildhibaan ka mid noqon doonto dalka norway waxyaabaha kale ee dhibaatooyinka soomaalida haysta maxaa ka mid a marka laga soo tago arrinta qaxootiga iyo soo galootiga
ahaantii waddankanito maadaama ay sinaan dara dhowrkii sano ugu dambeysay ka jirtay dhibaatooyin badan dadka soo galootigay dadka soomaalida wadanka cusub waxaa dhibaatooyin uga haystay dhinaca shaqada iyo dhinaca guryaha maadaama ay wadankaanitu aada isku bedelay sideedii sano ugu dambeysay saas awgeed waxaan rajaynaynaa insha allah haddii aan marka aan soo dejinno sharciyo cusub oo dadka ku caawin doona inay guryo iibsadaan iyo guryo iyo iyo housingaha iyo in aan meesha shaqooyinkana aan hagaajino si loo helo si qof kasta uu helo shaqooyin oo fursad uu shaqooyinka ku helo sida maanta meesha ay dad badan ayna fursadaasi ta helin